iskuulka ilayse magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo kordhiyey qayb cusub oo loogu talagalay in si bilaash ah wax loogu baro dadka waaweyn qaybta cusub ayaa dadka lagu bari doonaa maadooyinka soomaaliga iyo xisaabta maamulaha iskuulka ilays bedel cali xaashi ayaa ka warbixiyey qaybta cusub ee iskuulka lagu soo kordhiyey iyo waxa ku dhaliyey in dadka waaweyn ay siiyaan waxbarasho lacag la-aana runtii dugsigaani waxaa jooga ama dhigta dad aada u daaweyn oo dumar u badan oo runtii si bilaash ah ama lacag la-aana aan ugu faa'iideyno ama fursadda qaaliga aan u siinay inay kaga bartaan dugsiga ilays kuwaasi oo ku barta si frii ah ugu barta dugsiga ilays had iyo jeerna waan jecel lahaa runtii inay trend ka badato oo aan soo saarno jiil soomaaliyeed ama haddii ahaadaan dad waaweyn waqtigooda yaraanta aan helin fursado waxbarasho si aan ugu faa'iideyno waxbarashadaas runtii mar kastana oo ku hoolannahay waana jecelnahay inaan soo saarno dadkaa runtii dadkaasi waxay ku bartaan si bilaash oo lacag la-aan ah oo waxa lacag lagama qaado wayna noocyo badan iskugu jiraan sida soomaaliga iyo xisaabaadka sidoo kale dadkaan inaan soomaaliga xisaabta barno waxaan ugu dhaliyay waxay tahay mar kastaba qofka inuu wax barto cilmi lahaado aaday muhiim u tahay dadkaani waxay iskugu jiraan kuwo markaasi ganacsada ah kuwo markaasi shaqooyin muhiim ahaayo haddana awood aan u lahayn inay wixii kala xafitaan xisaabaadka kalenta iyo wuxuuda kala saartaan ay qortaan sidoo kale soomaaliga magacyadooda ay qoraan oo dadkii magacyadoodii waxay ku lahaayeen ama shaqadii kala dhexeyso kale in magacyadiisan qori karin waalidiinteena ma aysan soo helin fursado qaarkood inkasta ool aysan wadan ahayn haddana qaarkood ma soo helin fursado qaali ah oo runtii u ogolaanayso inay wax bartaan waan dareemahaynaa maalin maalin ka dambeyso barashada cilmiga sare usii kacayaa dad badanaa kusoo biiraya titalka waxbarasho dad badanna runtii soo hamin inay waxbartaan dad badanaa fursado badan u arkay inay waxbaran karaan waagi horena yacni maadaama dadku inta badan boqolkiiba sagaashan dadku reemiye ay yihiin fursad aysan u helin xilligaas waxbarashadii oo yareed haddii ay jirtayna mashquulo badan iyo culeysyo badan ay ula soo baran waayeen